Wasaaradda Deegaanka iyo Isbeddelka Cimilada Jubbaland ayaa qabatay shir looga hadlayay ka hortagga xaalufka deegaanka. Shirkan oo qayb ka ah dadaallada joogtada ah ee wasaaradda ayaa si gaar ah markaasi loogu lafo guray doorka odayaasha dhaqanka ee ilaalinta deegaanka, waxaana kasoo qayb galay mas'uuliyiin iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Shirkan oo qayb ka ah kulamada isdaba joogga ah ee lagu badbaadinayo deegaanada Jubbaland iyo sidii markaasi looga hortagi lahaa xaalufka, ayaa u tilmaamay mid muhiim ah oo kor u qaadaya wacyiga iyo sidoo kale dadaallada lagu xakameynayo xaalufka dhirta iyo ilaalinta deegaanka iyo kheyraadka dabiiciga ah. Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Jubbaland Cabdiweli Xuseen Jaamac ayaa ka hadlay dhibaatooyinka lagala kulmo xaalufka deegaanka.
sharcigan aad arkaysaan waxay ku saabsantahay inaan geedaha la jarin baa ka mid a qodobada ku jira markii qofku sharcigan jabiyo oo maxkamadda la geeyana qodobkii lagu xukumi lahaa maxkamadduu yaallaa xabsigii lagu xidhi lahaana waa samaynay xabsi weyn baan samaynay reegsmaayo oo dhan qaada waxaa loogu talagalay dadka khariban oo sharcigii aan fahmayn oo qaarkood dhasheen intii dowlad la-aanta ahayd qaarkoodna ay iska wareereen oo dowladnimadii ku wareereen in waxaa la rabaa reer kismaayo ama reer jubbaland saddex meelood laba xabsiga inay gashaa la rabaa si loo baro sharciga iyo nidaamka iyo nolosha loo baro marka dowladdu amnigiina way u diyaarisay soo qaban lahaa kaadiriintii ilaalin lahaana way u diyaarisay maxkamadihii lagu xukumi lahaana way u diyaarisay xabsigii lagu xiri lahaana way u diyaarisay dhankiisa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada jubbaland caydiid saleebaan xaashi ayaa sharaxay muhiimadda shirka waxaana maanta ilaahay mahaddiisa wacyiga bulshadeenna ama odayaasheenna dhaqanka ee bulshada deegaanka ee bannaanka iyo xoolodhaqatada iyo beeraleydaba ku xidhan in wacyigoodu gaadhsiisan yahay geedka in la ilaashado inay nolosha bulshadana ku xidhan tahay nolosha deegaankana ku xidhan waxaan dhisi doonaa deegaan kasta odayaasha jooga guddiyo waxaad ogtihiin deegaamada outreachka iyo iyo iyo shirarkii deegaamada aan ku dhex tegi jirnay ee bulshada la wadaagi jirnay macluumaadka ee aan dhex fadhiisan jirnay waa bilaabaynaa sanadkan dib u bilaabaynaa haddii aan laydmo waxaan u malaynayaa maalintii u dambaysay fuumaa qadan loogu sameeyey meel ka shaysa